warar ku salaysan xaqiiqada kala soco star f m codka gobolka waqooyi bari
bismillaahi raxmaan raxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulan wacan subax wanaagsan dhegeystayaal qodobadan warka idinkugu hayna waxaa ka mid ah wakiilkii hore ee faafi oo baaqa u diray shacabka kenya oo markaasi bixin doonta tallaal dheeraad oo ka dhan ah covid nneteen iyo ciidanka danab oo howlgal ku qabtay xubno ka tirsan ururka al-shabaab kulan wacan subax wanaagsan dhegeystayaal mar kale waa subaxnimo isniin ah taariikhdu waa lixda bisha lixaad ee juun sanada labada kun labaatan iyo labada intaasi aad maqasheen waa qaar ka mid ah qodobadan warka idinkugu hayna kuwa iyo kuwo kaloo faahfaahsanba kusoo dhowaada xogayaha joogtada ee wasaaradda caafimaadka dalka suusan ayaa markaasi sheegtay in cudurka covid nneteen laga talaali doono in ka badan sideed boqol oo kun oo ah ardayda ardaydii sameeyey imtixaanka fasalka afaraad ee dugsiyada sare ee k c s da qorshahan ayaa la fulin doonaa ka hor intaaynan ardayda bisha toddobaad ku biirinah macadyada iyo jaamacadaha waddanka tan ayaa imaanayso iyadoo ay u muuqato inuu soo labakacleeyey caabuqa coronavirus labaatan iyo afartii saacee lasoo dhaafay dalka waxaa laga diiwaangeliyey kiisasa dhan boqol toban iyo laba kadib markii cudursidaha corona laga baaray dhacaan dhan laba kun laba boqol toban iyo afar qof tirada guud ee xaaladaha covid nneteen ilaa iyo hadda laga xaqiijiyey kenya waa saddex boqol labaatan iyo shan kun shan boqol konton iyo afar kiis kansalihii hore ee deegaanka faafi ismaamulka gaarisa nuur barah ayaa markaasi ugu baaqay dadka ku nool deegaanada ay ka jiraan isku soo guurka abaarta owgeed inay u dulqaataan dadka walaalahooda ay abaartu saamaysay bismillahi raxmaan raxiim waxaan ahay nuur bare cali waxaa jirtaa isku soo guur bilaaran baa beri hore dhacay markay roobabkii ka curteen meeshaynan ilaa mandera baa laga imaaday waxaa laga imaada wajeer waxaa laga imaada kabta iyo salagle annaga baan arkina waa un wadanka soomaaliya gudihiisa waaye yaa laga imaaday aada iyo aad ayaa laiskugu soo guuray dadka mar horena waan u sheegnay haddana waanu sheegaynaa walaalayaal dadka waa dad walaalo islaam soomaali waa soomaali hal laf waaye marka waxaan rabnaa sidaa ilaahay annaga roob dhashaa fog roobka laga soo doonta annaga ilaahay uu noo siiyey ayagana uu u gafiyey inaan ilaahay ugu mahad celinno inuu ayagana dalkooda alla ku rido nabad nooga celiyo annagana marka insha allahu aan maaragtay nabad iyo ayagoo warsan naga sheegayin ay naga noqdaan marka dadka deegaanka waxaa noogu baaq khaasatan dadka mashiimaha joogo walaalayaalo waxan waa istixaam waaye waxan waa istixaame dadkaasayso ha loo dulqaato oo ha loo samro oo maaragtay loodooda ha la hormariyo tooda inta gees la geliyo tanaa wadana inta la yidhaahdeen walaalayaal sidaasayso maaragtay cara ilaahay baa ka imaani marka dadka waa masaakiin almasaafiru miskiin baa layidhi maaragtay ninka masaafarka waa miskiin walaalayaalo waxaad yeelaysiin dadkaasayso xoolaha ayaga waraabka ha loo hormariyo difuu ilaahay maaragtay annagana noogu naxariisto oo cirka uu nooga kala gooynin ee hadda waxoogaa hadda kala jaban baa jiraa cirka hadda kala gobuudigaomadoremowi hadda waxba lama hayo marka sidaa awgeed walaalayaalow ilaahay cirka uu isu soo kayraa in weli xubinkii buga ma dhammaanin sida aan arki jirna ilaa bisha lixaad bu ayuu ahaan jiray sidaa awgeed ilaahay idinkiis alla cirka marag ha nooga furay haddaan isu naxariisan ilaahay wuu noo naxariisani isu naxariistu yiri maaragta dhulka iskaga naxariista anna samada idinka naxariista walaalayaalow dadkaasito ha loo naxariisto dadka mashiimaha joogo dadka gacanta u dabciya sida weliba waxaan la hadlay khaasatan dadkan maaragtay biyo madoobe yoombis faafi madax maruug maaragtay mashiimahaas walaalayaalow dadka u naxariista allah idoo naxariistee ilaahay maaragtay roob buuna siini roob dhibacyo weyn buuna siini caafimaad buuna siini ee maaragtay cuduradu ilaahay naga najeyni sidaa awgeed walaalayaal halasu naxariisto halasu naxariisto isu naxariista anna aan idiin naxariisto ilaah yidhahda isu naxariista aan idiin naxariiste walaalayaalow aan isu naxariistano walaalayaalow aan isu naxariistano ummadda masaakiinta ee masaafurka ee walaalayaalow ha loo naxariisto dadka masaafurkana waxaan leeyahay cid kasta oo maaragtay kolba meel joogto in iska dabci kulul baa ku jira in kasta oo masaafur adigana kaali dabciga kululaayo adigana haddii deegaan aad garanaynin iyo dad aad ka kaynin baa la joogtaaye bal isku da inaad camal kaadi hore ku ka bedelan aad la soo baxdo adigana isku da sidaas ayaan oogu baaqahayaa ummadda
sagaashan iyo toddoba dhibic hal gaarisa dhadhaab madoogaashe masalaani balambala iyo tanariva ka dhegayso star f m
ururka afraad guutada lix iyo tobanaad ee kumaandooska xoogga dalka soomaaliyeed ee danab ayaa howlgallo qorshaysan oo ka dhan ahaa ururka al-shabaab waxay ka sameeyeen deegaanada turuturow iyo celiyow barow oo markaasi dhammaantood ka wada tirsan sha- gobolka shabeellaha hoose saraakiisha ciidanka danab ayaa sheegay in ujeedka howlgalkan uu ahaa burburin baar kontarool oo markaasi ay ku lahaayeen ah, deegaanadaasi ururka al-shabaab islamarkaana dadku ay lacag uga qaadi jireen sidoo kale waxay sheegeen in intii uu socday howlgalkaasi lagu soo qa- qabtay lix xubnood oo ka tirsan ururka al-shabaab kuna sugnaa deegaanadaasi islamarkaana ay la wareegeen baar kontarool oo ay lacago ku qaadi jireen ugu dambeyn saraakiisha ciidamada danaba ee xooga dalka soomaaliyeed waxay sheegeen inay sii wadi doonaan howlgallada ka dhanka ururka al-shabaab si deegaanada gobol- waa gobolka shabeellaha hoose ay kaga sugan yihiin oga saaraan maalmihii lasoo dhaafay ciidanka danab waxa ay kordhiyeen howlgallada ay ka fulinayaan gobol waa idhaahdee ay ka fulinayaan gobolada shabool shabeelooyinka halkaasi oo ay mararka qaar ururka al-shabaab ka fuliyaan weeraro qorshaysan shil geystay khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa xalay xilli dambe waxaa la- waxa uu ka dhacay ee deegaanka waa deegaan lagu magacaabo khoyta oo ku yaala duleedka magaalada burco ee deegaanada somalilan shilkan ayaa waxa uu ka dambeeyey kadib markii uu rogmay gaari nooca soomaalida u taqaana caasiga ama hoomeyda waxaana inta la xaqiijiyey ku geeriyooday saddex ruux halka toddoba qof oo kalena ay ku dhaawacmeen ciidamo ka tirsan kuwa ilaalada wadooyinka iyo dadweyne aad u badan ayaa gaaray halka uu shilka ka dhacay iyagoo u gurmaday dadka shilka ku waxyeeloobay kuwaasi oo la geeyey isbitaalka magaalada burco dhowr jeer oo hore ayaa wadada ka baxda magaalada burco waxaa ka dhacay shilal gaari oo ay ku dhinteen dad badan oo eh, ay markaasi ku dhinteen dad halka kuwo kalena ay ku dhaawacmeen iyadoo maamulka somalilan uu markaasi la sheegay in uu ku guuldaraystay dhisidda wadooyinka qaar gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose iyo qaar ka mid ah golaha wasiirada maamulka koonfur galbeed ayaa kulan la qaatay odayaasha degmada baraawe si ay uga dhageystaan warbixin ku aadan baahiyaha ka jira magaaladaas kulankan ayaa waxaa diradda lagu saaray la shaqaynta odayaasha ee dowladda koonfur galbeed iyo in markaasi ciidamada halkaasi ku sugan ay la shaqeeyaan gudoomiyaha degmada baraawe wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha koonfur galbeed iyo gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose ayaa markaasi ka hadlay dhinacyadii looga hadlay kulankan
kulankaasoo ujeedkiisu ahaa in laga xog waraysto odayaasha deegaanka marxaladda uu ku sugan yahay deegaankan oo warbixinno looga dhageystay sidaas darteedna looga hadlay arrimo horumarineed oo degmadan faa'iido u ah iyo mashaariicdii degmadan lagu horumarin lahaa iyo sidoo kale wixii horay degmadan loogu hirgeliyey ama loo qoondeeyey inay hirgeleenna la isku waraystay kadibna ku soo xirmay eh, kulankaasi jawi aad u fiican oo odayaashina ay ku warbixiyeen mas-uuliyiintii socotana isla markaas ay wixii arrinkii ama ujeedkii ay u imaadeenna ay gaarsiiyeen eh, degmada odayaasheedii waxaan la kulanay maanta odayaashii dhaqanka degmada baraabe oo runtii ka soo shaqeeyey sidii degmadan ay u heli laheeday ee, degmooyin degmadan ay u heli laheeday golo deegaan iyo wax walbo degmada ay u baahan tahay ha noqoto amniga wax walba nagala shaqeeyey runtii waxaan rabaa inaan u mahadceliyo odayaashii dhaqanka tan kaloo labaad waxaan rabaa inaan u mahadceliyo ee, maamulkii degmada gudoomiyaha iyo ku-xigeenkiisa
ee, kulankii maanta ee, aan ku wada qaadanay halkan waan uga hadlaynay horumarinta ee, degmada baraawe ee xaaladda amniga ee, dhinaca ee, mashaariicda iyo isdhexgalka bulshada oo runtii muhiim u ah ee, degmadan baraawe ee caasimadda koonfur galbeed soomaaliya runtii hadafka ugu weyn ee dowladda koonfur galbeed ayaa ah in bulshada qaybaheeda kala duwan odayaasha dhallinyarada haweenka maamulka iyo golaha deegaanka iyo ciidamada amniga ay isku xirmaan taasoo qayb weyn ka ah siyaasadda madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed ee lagu horumarinayo deegaanada iyo degmooyinka een, gobolkan shabeellaha hoose guud ahaan een, annagoo marka ka duulayna siyaasaddaas waxaan maanta ilaahay mahaddiisa kulan wanaagsan aan la qaadanay odayaasha dhaqanka oo aan ka dhagaysanay fikirkooda een, iyo ra'yigooda waxyaabaha ka dhiman ee degmadan ay u baahan tahay ee dhinaca mashaariicda iyo sidaasa la mid ah een, mashaariicdii horey loo dhagax dhigay ee madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed laftagareen uu ka dhagax dhigay degmadan baraawe meesha ay hadda marayaan iyo muhiimadda een, bulsho ahaan i- iyo iyo caasimad ahaanba ay u leeyihiin shacabka halkan ku nool boqortooyada ingiriiska ayaa sheegtay in ukraine si ay siin doonto gantaalada ritada ridada dheer ee m two seventy oo weerari kara bartilmaameedyo ilaa iyo siddeetan kilomitir ama konton mayl u jira tallaabadan hoy kala kaashanays kala kaashanayaan mareykanka dhinaca kale ukraine ayaa sheeganaysa in ay kala bar ay maamulayaan magaalada sivadonsk